لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة الشيخ محمد بن aaba waxaa idin qoran عubayd رabihi qaala شhik العalaamة عubayd رabihi محamd الqalaawiy الshindidiy الmتawafى في أwائل الqرن الثاني عشhر في ndmh مqdimaة بn atrum في النحو qal عubayd رabه محamd allah fi kuli lumuuri axmadu musalliya calى rasuuli اlmuntaqa waalihi wasaxbihi dawi اtuqaa wabacdu falqasdu bida lmanduumi tashiilu manhuur bni ajurumi ajurumi liman araada xifdahu casra calayhi an yaxfada ma qad nuhira wاllaha astaciinu fi kuli camal ilayhi qasdii wacalayhi lmutakal bab lkalaam ina alkalaama cindana faltastamic lafdu murakab mufiid qad wadic aqsaamuhu alati calayha yubna ism waficl uma xarfu macna wاlsm bاlkfd wbالtanwiini ow dukuli al yucrafu faqfu ma qafow wbxuruufi اlkafdi wahiya min ila wacan wafii waruba walba wacala wاlkaafu wاllaamu wawaawn wata wmud wamundu wlacala xata wاlficlu bsini wasawfa wbiqad faclam watataniifi mayzhu warad wاlxarfu yucrafu bian laa yaqbala lismin walaa ficlin daliilin kabala insha allahu tacaala waxaan bilaabi doonaa kitaabkaas nadmu lajrumiya oo sheekha qorayna la yidhaahdo cubaydu rabbihi sida kutubta ay qoar qorayaan qaarna waxa ay leeyihiin waxaa la yidhahdaa maxamed ibnu aaba oo nadmyada qaar ba waxaa ku qoran qaala ibnu aaba wasmuhu muxamedun halkaa yihi qaala cubayd rabbihi muxamedun waxay ku saabsan tahay markaa manduumada tani kitaabkii ajrumiga ahaa fi naxwi marka maada marka la bilaabayo waxaa jira yani wax lagu aqoonsaday oo mabaadi lcashara la yidhaahdo oo si aad u garato maadada tan iyo waxay tahay marka hore lasii barto arrimaha toban arrimood qaarna way ka yareeyaan ina mabaadi kula fanin cashara alxaddu wاlmawduucu uma hamara wanisbat wfadluhu wafadluhu wاlwaadic walism اlistimdaadu xukmu shaaric masaa'ilu wاlbacdu bilbacdi اktafaa waman dara اljamiica xaaza sharafa yacni marka hore cilmigan magicii alism magiciisa magaciisa waxa la yidhahdaa annaxw naxwa la yidhahdaa oo yani waa min iطlaaq اlmasder wa iraadatu ism اlmafcuul macnaha almanxuw almanxuwna wuxuu noqonayaa manaa kii loo qastiyey annaxw waa qasadka marka waxa weeyaan almaqsuudu kii loo qastiyey lannaha naxwuhu waa maqsuud weeyaan waa mid loo qastiyey weyan xagga luqada waa saas oo yani luqada kelmadda naxwu macnayaal badan bay ku leedahay waxaa kamid a qastiga ugu caansan mithliga shaygan mithligiisa jihada qadarka qasmiga ama qismiga qastun wa mithlun jihat miqdaaru qismun wa bacdun qaalahu lakhyaaru waa ka lagu lagu jamciyey hadda markaa naxwa ayaa ugu muhiimsan naxwona xagga luqada waa qasadka xaggan isilaaxa ama heshiiska culammadu waxay heshiis ku yihiin maxay u yaqaaneen naxwo waxay u yaqaaneen fa huwa cilm biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakir اlkelimi icraama wa binaan waa cilmi biusuulin asalo lagu cilmi yeesho qaacidooyin lagu lagu cilmi yeesho qaacidooyinkaasoo yucrafu biha lagu garto axwaalu awaakhir ilkelimi kelmadaha carbeed xaggooda dambe axwaashooda ayaa lagu garanaya icraaban xagga ciraabta kelmaddu inay ciraaban tahay hadday ciraaban tahay ciraabteeda wa binaaan xagga binaha hadday binaan hadday binaysan tahayna binaheeda marka istilaax ahaanna waxa weeyaan waa cilmin biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakhir ilkelimi icraaban wa binaaan ka xaggii musطalaxana waa sidaas mawduuca ku saabsan yahay cilmiga naxwi waa maxay waa la iska garanayaa adoo alkelimaat alcarabiya wey kelimaadka carbeed ayuu ku saabsan yahay min xaysu albinaa walcraab xagga craabta iyo binaha amarada laga helaya maxay tahay faa'idadan ka faa'idana cilmigii naxwaha waa usoo fadhiisana waa barana waa ku daalle waa ku xiiqnay ish ilfaaid faaidadu maxay tahay iyo amaradiisu faa'iidadiisu waxa weeyaan aynu baranaynaa inahu miftaaxun lifahmi shariica wuxuu fure u yahay shareecadan ilaahay inoo soo dejiyey ilaahay ina abuuray u ina siiyey inagu addoonsaday shareecadaa sidaynu u fahmi lahayn buu miftaax u yahay haddaanad garanaynin ma garanaysaa naxwaha shareecadii fahmi maysa amaa kutubta qaar inay yidhaahdaan waxa weeyaan amaradiisu waxa weeyaan siyaanat lisaani can lkhaطa'i fi lkalaam waa carabka in laga ilaaliyo faaidadiisu waa in carabka laga ilaaliyo gefka fi kalaami hadalka lagu gefo oo qofku dee haddaanu ciraabta aqoon ama naxwaha aqoon markuu hadlo dee wuu jejebinaya dabeedna waa lagu qoslaya taasi waa faa'idatun farciya weeyaan waa faa'ide farci ah siyaanat lisaan can alkhaطa fi lkalaam waa faa'ida farciya ardaygu inuu u barto maaha daalibulcilmigu inuu u barto maaha aad iska khata iskaga ilaalisid maaha leannahu waa wasiilo cilmiga naxwuhu waa wasiilo walwasaa'il lahaa axkaamu lmaqaasi wasiiladuna waxay yeelanaysaa axkaamta waxa laga leeyahay ee wasiilada u tahay bay la xukun tahay saas daraaddeed waa inaad u barataa lifahmi shariica lifahmi shariica shariicada si aad ugu fahamto waa inaad u barataa oo faa'iidadaa sare ee yani waa inaad ujeedadaa ka leedahay xukunkiisu waa maxay xukunkiisu waa fardu kifaaya beledkii walba ama waddankii walba cid taqaano naxwaha waa fardu kifaaya waxaa la yidhi waa fardu cayn ninka doonaya inuu qur-aanka fasiro qur-aanka ninka doonaya inuu fasiro waa fardulcayn maxaa yeele sheekha suyuudi la yahda wuxuu soo guuriyey oo culamada kasoo naqliyey ijmaac inay isku raacsan yihiin culimada oo dhan qofka fasiraya qur-aanka inay fardulcayn ku tahay inuu carabiga yaqaano carabiga inuu si wanaagsan u yaqaano oo ka feedha buuxsaday haddaanu carabiga ka feedha buuxsan ma fasiri karo qur-aanka nisbadiisa marka cilmiyada kale loo eego maxaa weeyaan naxwuhu waa ka duwan yahay waa cilmi madax banaan masaa-ishiisu maxay tahay dee waa abwaabtiisa laynoo sheegi doono insha allah xagga dambe laga sheegi doono sida baabu licraabi baabu macrifati calaamaati licraabi baabu lmubtada walkhabar baabu lfaacil naayu lfaacil abwaabtaa weeyaan masaa-ishiisu yaa dejiyey abulaswad adduali abulaswad adduali camar ibnu aalim oo waxaana la yidhaahdaa cali bin abi aalib baa ku amray intaa haddaan kaga baxno wax kamida maaragtay mabaadi mabaadi lcashara waxaynu u gelaynaa insha allah nadmiga wuxuu sheekh mualifku ku bilaabay bismi illaahi araxmaani raxiim bismi illaahi magac ilaahay dhammaantii ayaan ualifu ku alifayaa kitaabkayga ama ku nadminayaa allihii arraxmaani naxariista ballaadhan ee caamka ah naxariisanayey allihii alraxiimi naxariista gaarka ah ee khaaska ana muuminiinta oo uu u naxariisanayey marka bismi illaahi bisinka ilaahay buu ku bilaabay sax wuxuu ugu bilaabayaa kitaabka ilaahay buu maaragtay ku dayanaya oo kitaabka qur-aanka ah waxay ka bilaabataa dee faatixadu bismi illahi araxmaan iraxiim bay ka bilaabataa dabeedna alxamdu lilahi baa ku xigta dabeedna marka wax la alifayo ama wax la akriyayo in lagu labadaba la isku daro bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin labada lala yimaado kitaabka ilaahay baa lagu dayanaya waxaa kaloo uu sheekhu sidaa u sameeyey iqtidaam bisunna sunnada ficliga ah ee nebiga sala allahu alayh wasalam markuu warqad qorayo ee meel u dirayo wuxuu ku bilaabi jiray bisinka ilaahay bismi illahi raxmaan iraxiim maxamed ibn cabdillahi ba ka timi ee rasuulilaahi ahaa ilaa hiraqla cadiimi ruum matalan markaas ummadii ficligana nebiga saasay ahayd ta saddexaad waxaa loogu bilaabaya atabaruku bilmasbala bilmasbalati basmalada ama bisinka ayaa la barakaysanaya oo baadaa ku jirtaa dee waa musaaxabo ama waa isticaano magaca ilaahi baa lagu bilaabanaya oo la barakaysanaya waxaa kaloo ina caadadoodu ay tahay inay ku bilowdaan culimadii kutubta qortay musanifiinta iqtidaaan bilamati lmusanifiin ka afartaa darteed afartaa arrimoodba isagoo kitaabka ilaahay ku bilaabanaya ka bilowdo isagoo nebigu ku bilaabi jiray sal allau alayh wasalam isagoo barakaysanaya isagoo culimadii mashaayikhda kutubta qortay ku dayanaya ayuu ugu bilaabay bisinka ilahay ugu bilaabay bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi magaca ilaahay ayaa nualifu baadaas xarfu jar baa la yihahdaa walaabuda liljaari min atacaluqi meeluu ku xidhan yahay buuna u baahan yahay yani xarfu jarku sida inoo iman doonta markaa wuxuu ku xidhan yahay in sha allahu tacaala ficil ficil go-an wuxuu ku xidhan yahay ficilkaas wuu u dambeeya haddana ma horeeyo bismi illahida kama horeeya uu ka dambeynaya caam iyo khaas inuu khaas yahay baa la doortay adigu saddex waxyaabood baa kala doortay mutacalaqa bismi illaahi badaa iyo ismiga mutacalaqoodu inuu ficil yahay iyo inuu ismi yahay baa la isku qabtay inuu ficil yahay baa la doortay inuu horeeyo oo bismi illahida ka horeeyo iyo inuu ka dambeeyo ayaa la isku qabtay inuu ka dambeeya baa la doortay inuu khaas yahay iyo inuu caam yahay baa la kala doortay inuu khaas yahay baa la doortay oo marka maxay noqonaysaa matalan bismi illaahi u alifu haddaad taaliif samaynayso bisinka ilaahay baan kuu alifaya haddaad wax cunayso waa bismi llah yani aakulu bisinka ilaahay baan ku ku cunaya wax sida nebigu yihi sal allau alay wasalam markii qofkii markuu seexanayo ha yidhaahdo bismika rabbii wadactu jambi bismika magacaaga ayaan wadactu ku dhigay jambi dhinacayga dhulka ku dhigay rabbiyow rabbigayow waxaan magacaagaan ku seexanaya dhulka yani dhinaca dhulka ku dhigaya marka saas oo kale wadactu saa u dambaysa oo kale macnaha khaas inuu khaas yahayna dee mar walba mid walba waa makaankiisa arraxmaani allaha naxariista ballaadhan naxariista oo macnaha waxa weeye lafdiga raxmaan xagga maaragtay macnaha isagaa caamsan oo arraxiim ka caamsan macnaha raxmadda ilaahay cid walba way kulminaysaa way shamlinaysaa raxmadda ilaahay gaalka iyo maaragtay muslimka iyo bahaayimta iyo xayawaanaadka cid walba naxariistaas way gaadhaysa waa caamun min jihati lmacna xagga lafdigana waa khaas min jihati lafdi oo allah waxaan ahayn laguma magacaabo arraxmaan wax kaloo bini aadan oo arraxmaan la odhan karo ma jiro marka xagga macnahana waa ka caam lafdiga arraxmaan xagga lafdigana waa ka khaas lafdiga arraxmaan nimankii la odhan jiray banu xaniifa ninkii musalimat lkadaab la odhan jiray kasoo dhex baxay bay ramaan raxmaan lyamana yamama u bixiyeen raxmaan lyamama raxmaankii yamama gaalnimay ka ahayd iyo iyo nacasnimo sida mid iyaga kamid ahaba wuxuu yidhi isagoo ninkaa sheegaya gaalka ah ee musaylima samawta bilmajdi yabna alakramayni aban wa anta kaysu lwaraa laa zilta raxmaana buu yidhi samawta waxaad kor ku noqotay sharafta yaad kor ku baxday ood sarraysaa buu leey yabna alakramayni labada wan wanaagsan ee karaamaysan ee kiya iska dhaleeno aban xagga aabbaha waad sarraysaa wa anta adiguna kaysul waraabaad roobkii iyo naxariistii dadka u da-ayay baad laa zilta kama tegtid raxmaanan inaad naxariistaad ballaadhanta shaytaan haada marka mid kale u jawaabay oo iska muslima wuxuu ku yidhi khusista bilmaqti yabna alakhbathayni aban waxaa lagugu gaar yeelay cadho ilaahay baa kugu dhacday labada kabiis labadii khabiis kiyaa iska dhaleen aabbaha iyo hooyadaaba khabiis bay ahaayeen yabna lakbatayni aban wa anta adiguna sharul waraabaat makhluuqaadka ka ugu shar badan baa tahay ila musalimatlkadaab baaba tahay laa zilta kama suushid shaydaanan inaad shaydaan tahay shaydaan baaba tahay xaggaas ka tahay raxmaan ka tahay almuhim kuwaasu kiiskay iska waaleeyeen waa gaalnimaa ka yeedhsiisay laakin arraxmaan alla un baa lagu magacaabi karaa ay cid u tahay lakin zayd ninkaa fulan la yidhahda waa raxiim waad odhan kartaa oo raxiim isagu waa khaas xagga ma garanaysaa macnaha oo muuminiinta ayuu ku gaar yahay wa kana bilmuuminiina raxiiman raxiimnimadu waxay ku gaar tahay mu'miniinta xagga ma garanaysaa ee lafdigana waa ka caamo alle iyo cid kaleba waa lagu magacaabi karaa qaala alcallaamatu sheikh cubaydu rabbihi aabba saloma aabbaheeni oo kale ah ibnu aaba alqallaawiy waa qolo aqlaal la yidhaahda ayuu ku abtirsanayaa ashinqiidiyo mauritania almutawafa sheikhan waxaa la oofsaday fii awaail qarni thani cashar qarnigii labiyo tobnaad bilowgiisii adigu labaatankii meelaha hijriyadu markay ahayd kun iyo boqol iyo labaatan meelaha markay ahayd fii nadmihi taxiisii uu tixaayay muqadimata ibnu ajrumi fi naxwi wuxuu yidhi qaala cubaydu rabbihi ama qaala waxa uu yidhi ibnu aabba in aabe wuxuu yidhi wasmuhu magaciisuna maxamedin waa maxamed e wuxuu yidhi allaha fi kuli lumuuri axmedu axmedu waxaan mahadinayaa allaha alle ayaan mahadinayaa fii kulli lumuuri arrimaha dhammaantood allaan ku mahadinayaa axmedu waxaan mahadinayaa allaha alle ayaan mahadinayaa fii kulli lumuuri arrimahayga dhammaantoodba ilaahay baan ku mahadinayaa allaha waa mansuubun cala tacdiim waa mafcuulkii hormari waad ka aragtaa axmeduna waa ficilkii mudaaric faacilkii waa isaga oo ana weeye fii kulli lumuur waxay ku tacalluqdaa axmedu axmedullaha ilaahay baan mahadinayaa fii kulli lumuuri umuurta dhammaanteed baan mahadinayaa ilahay ku mahadinayaa musalliyan xaalaan ahay mid ku salleeya cala rasuuli rasuulkiina mid salaad u raadinaya oo rabbi ka dalbanaya inuu nebigiisa ku salliyo salliga ilaahayna waxa weeyaan hanaa'uhu calaa cabdihi fi lmala laclaa ilaahay inuu addoonkiisa ka dhex ammaano jameecaadka sare iyo malaa'igta sare ku dhex faaleeyo oo ka dhex ammaano ayaa la yidhaahdaa salli say selafku yidhaahdeen qaar ka midi musalliyan xaal aan ahay mid ku salliyaya cala rasuuli rasuulkii almuntaqa la doortay iyo wa aalihi qaraabadiisii ama muslimiintii raacday wa saxbihii iyo saxaabadiisii gaarka ahaa aalkii iyo saxaabadii day dawituqaa alla ka cabsiga u saaxiibka ahaa ee ilaahay ka baqayay sheekha waxa uu ka bilaabay wuxuu yihi allaha fii kulli lumuuri axmedu mar kasta ilaahay arrimaha oo dhan ilaahay baan ku mahadinayaa buu yihi oo amuurta qofka soo martaa waa badan tahay oo taqalubaad ba hadi jeer qofka ku jiraa marna yacni dhibaata la kulmaysa marna barwaaqo ku jiraa mar walba ilahay waan ku mahadinaya oo nebigu sal allau alay slam hadduu u yimaado waxau jecel yahay ay u dhamaystirmaan oo u qabsamaan wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi aladi binicmatihi tatimu saalixaat ilaahay baan mahadinayaa ay nicmadiisa waxa wanaagsani ku taam noqdaan haddii wax u karaahiyeysanayo oo dhibaato ahi ku dhacaana wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi ala kulli xaal alxamdu lilahi cala kulli xaal si kastaba ha ahaatee ilahay baan mahadinayaa maxaa yeele qofka muslimka ah waata nebigu yihi sal allau alay waslam cajaban liamri lmu'mini soo maha waxaa la yaab le arrinta mu'minka ina amrahu kullahu lahu khayr arrintiisu dhammaan khayr bay u tahay qofka muslimka ah in asaabathu saraa haddii ay farxad helo wax farxad leh hadday la kulmaan oo ay ku dhacdo oo uu helo shakara uu shukri naqayaa alxamdu lilahi buu odhanaya fa kaanat khayran lahu wain asaabathu daraa haddii dhibaata ku dhacdana wax dhibaatahay la kulantana sabra wuu sabrayaa oo wuxuu odhanayaa ala alxamdu lilah ala kulli xaal buu odhanaya laakiin marka barwaaqa ku xasisho o aad imtixaanka aad boqol kiiba boqol keento wax kalena ku raacaan alxamdu lilahi cala kulli xaal maaha markaasi waxa weeye alxamdu lilah cala kulli xaal waa marka aad cabanayso wey lakin cabashadii baad dee ilahay ku mahadinaysaa marka ma aha inaad m iska tirahdo alxamdu lilah ala kulli xaal adoo aan wax dhibaatay kugu dhicin almuhim taqalubaad ba qofku iskaga jiraa marka wuxuu leeyahay axmed ullaha ilaahay baan mahadinayaa fi kulli lumuuri umuurta dhammaanteed ilahay baan ku mahadinayaa musalliyan anigoo ku saliyaya marka xaala muqaarina ayaa la yidhahdaa markaan ilaahay mahaddiisa wado salligii nebigana waan wadaa weeyaan dadka qaala waxay yidhahdaan xaala manwiya musalliyan xaalaan niyoonayo inaan nebigana ku salliyo haddaad niyooto inaad nebiga ku salliday ku sallido miyaad ku sallida kuma sallin ilaa niyadu salli maaha haddaad niyoonayso oo musalliyan naawiyan inaad nebiga ku salli aad niyoonayso salli maaha marka waxaweyaan musalliyan xaala muqaarina xaal aan nebigana ku saleeyayo ayaan ilaahayna mahadinaya markaan alla mahadiya haddana nebiga ku saleeyaya saas ujeeda cala rasuuli rasuulkii baan ku saliyayaa oo salaad u dalbeeyaa xagga alle uga dalbeeyaa almuntaqaa la doortay wa aalihi iyo aalkiisa qaraabadii nebiga ama maqaamu ducaa marka la joogo waxa weeyaan waa muslimiinta o dhan wa saxbihi saxaabadiisa oo dhan waa saaxibulmufradkuna waa saaxib saaxibkuna waa kii nebiga la saaxiibay sal allahu alay wasalam man ijtamaca binabiyi mu'minan bihi ninkii nebiga la kulmay isagoo rumaysan arkay nebiga wa maata calaa dalika sidaana ku dhintay ayaa saaxib la yidhahdaa intaa uu la joogaa ma ha yaraato ma ha badnaatee aalkuna asalku wuxuu ahaa awalun awalun maaragtay ayaa asalku ahaa dabadeedna waxaa loo bedelay wowdii xarakat ilwaaw wanfataxa maa qablahu markaasaa loo bedelay alif markaasay aal noqotay waana qaraabat nabiy weeyaan qaraabada umu baa loo jeedaa wa bacdu intaa dabadeed yani bismi illahi raxmaan iraxiim dabeedna aan xamdiga kuxeli ku xejiyey ilaa xamdigu marka kitaabka uu kasoo bilowdo bismi illahi raxmaan raxiim haddana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin baa kuxigtay xamdigii aan kuxejiyey salligii nebigana aan ku xejiyey sal allahu alayh wasalam laakin salaamtii buu ka tegey wasallimu tasliima taasina yani way sameeyaan culimadu karaahiyana ma aha wa bacdu intaa dabadeed falqasdu ujeedada bidaa kan looga jeedo almanduumi ee la taxay nadmigan baxrurajaska ah kan looga jeedaa waxa weeyaan tashiilu mansuuri ibni ajurumi ibnu ajur ajurumi ajurumi inankiisa oo maxamed ibn ajurumi la yidhaahdo mansuurkiisi kitaabkiisii mansuurka ahee u nasriga ka dhigay sahlidiisa weeyaan inaan sahlo kitabkaasaan doonaya liman mid baan u sahlayaa araada doonay xifdahu kitaabka ajrumiyaha inuu xifdiyo ninkii doonayaa ayaan u sahlayaa oo wa casura uu ku cuslaaday ama ku adkaaday caleyhi dushiisa uu ku adkaaday manka an yaxfada inuu xifdiyo waxaa ku adkaatay inuu xifdiyo maa qad nusira wixii la nasriyey wixii maaragtay la qoray ee la isku dhex daadiyey hadalku midna waa taxan yahay oo sida maaragtay tusbaxa ama kuusha u taxan tahay buu u taxan yahay waa ka gabayga ah midna waa nasri oo waa firiidhsan yahay oo waa kutubtaa iska qoran aad kale aada haysataan sida kitaabka al-usul halaatha waa nasri kanaynu haynana waa nadmi marka nadmiga waa kii la nadmiye la taxay marka waxaanaan u nadmiyey uu leeyahay oo qasadkaygu uu yahay inaan sahlo mansuurkii ibn ajur kitaabkii ibn ajurumi ee muqadimat lajrumiya la yidhaahdo maxamed abu cabdullahi maxamed ibn maxamed ibnu daud asanhaajiyo almacruufu bibni ajurumi sheekha kitaabkiisa muqadimatu alajrumiya la yidhaahdo inaan nadmiyo oo waxaan u nadminayaana ay tahay tashiilu mansuuri ibni ajurumi inaan u sahlo kitaabka mansuurka ahaa inaan sahlo liman araada kii doonaya xifdahu inuu xifdiyo in kitaabka uu xifdiyo ajrumiyaha ayuu doonaya laakin wa casura waxaa ku adkaaday caleyhi ninka isaga ardayga waxaa ku adkaaday an yaxfada inuu xifdiyo maa kii qad nusira ee la nasriyey oo maxaan ku idhaahdaa nasri laga dhigay kaasa ku adkaatay hadalka dee manduumka iyo hadalka mansuurka xifdiga dee nadmiga u jilicsan inaguna insha allahu tacala waxaynu u dooranay ilaa ajnubigi baa ka badan oo ka waasacsan oo ka mithaalo badane xifdiga laftiisa in la xifdiyanu u dooranay oo ayaan dhaweyto hargeysa aan joogay dawraa lagu xidheeyey intaasoo kitaab baa lagu xifdiyey oo tartankii lagu soo galay maasha allah nimankayna ku dayno wey inkastay dee caasimad joogaan o inaga yar shaar wen yihiin haddana waxa weeye innaga lafteynu dee inaynu ku dayana wax iska celina weeyaan kubaddaba waa la isu soo dhacaaya soo ma adrag kubaddaba hargeysiy hargeysa ka yimaadeen oo caasimadda ka yimaadeen loogama baqaya moogta kuwa ciyaalka kale waa ka hortago oo dee ka ka hor dhac marka inaguna nimankaas waana ammaanaya runtii inaguna aan usoo dhacno oo aan nimanka iska celino oo xagga xifdiga iyo intaasoo kitaab bay xifdiyeen ajrumiyaha waxaa kamid ahaa matniga marka inaguna insha allah nadmiga kan haddii alla yidhaahdo waynu soo xifdiyeynaa biidn illah waxaynuna ijaazo wixii maarata jaaiza aan idhaaho wixii la kari karo ayaa insha allah lagu bixinaya wuxuu yihi wallaha astaciinu fi kuli camal wa astaciinu allaha ilaahay baan ka kaalmo weydiisanayaa oo kaalmo ka dalbayaa fi kuli camal camal dhammaanti kan maahe camal oo dhan camalkii aan qabanayaba kan nadmiga ah iyo kayrkiiba ilaahay baan kaalmo kaga dalbayaa wallaha astaciinu ey astaciinu allaha ilaahay baan kaalmo weydiisanayaa fi kuli camalin camal dhammaantii ilaahay xaggiisa ayuu ahaaday qasdii ujeeddadaydu oo niyaddayda iyo qasadka aan ka leeyahay kitaabka waa inaan maaragtay ilaahay dartii aan u nadmiyo oo ilaahay ardada ku anfaco dalabatulcilmiga ah dabeedna marka ay soo duceeyaan wa calayhi korkiisa ayuu ahaaday almuttakalu tala saarashaduna isaga ayay ahaato alla ayaan u tala saaranayaa intaas ayuu sheekhu markaa uu halkaa ka yidhi dabeedna baabul kalaami kalaamkii buu galay haadaa kaane ka haadaa kani baabul kalaami kalaamka baabkiisii weeyaan ana marka hore waxay ka hadlayaan maxaad waxa weeye kalaam iyo kelimad iyo qowl wixii afka qofka bini aadamka ka soo baxaa ayay u abtirinayaan waa shaqadoodii markaa waa in horta marka hore kalaamka waxa ilahay uu sheegaa iyo waxa uu ka kooban yahay إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع إن الكلام هذلك هذلك عندنا أكت يدا معناها حكم كيغا عندنا حوقة جيدا نحاد أي معشر النحات أدان نحولي دانا هاي كلامكو فلتستمع لقيسو waa iska muctalada jumla muctalida weeyaan faltastamic dhegeyso lafdun weeyaan kalaamku kalaamku agtegeeda wuxuu ka yahay lafdi lafdiga oo murakabun laysa saaray dusha layska saaray macnaha laysu keenay buu ujeedaa laba lafdi wax ka badan laysu keenay murakabkaasoo mufiidun faa'iideeye wax faa'iido dhammaystiran faa'iideeya murakabkaa mufiidka ah oo qad wadica la dejiyey oo luqa carbeed ah luqa carbeed ah luqa carbeed lagu dejiyey ina alkalaama kalaamku cindana cindada markaa daraf bay sheegtaa yani meel bay sheegtaa darfu makaan ayay sheegtaa ilaa hadda ugama jeedo wuxuu ujeedaa ina alkalaama hadalku cindanaa ay bixukmina anaga xukunka yaga sidaan u haysano haddaanu naxwoolayda nahay waxa weeyaan lafdu murakab mufiidu qad wadic afartaa shardi buu leeyahay oo ma kalaam kalaa jira marka ha kalaam kalaa jira kalaam lugawiya baa jiro wixii la isku fahmaaba waa kalaam sida ishaarada haddaad macnaha qof ku tidhaahdo ijlis waad la hadasho waxaa isaguna jira wax la yidhaahdo caqdi wax la kala guntanayo yani nusub wax la taago oo calaamada ah oo dhulka ka muuqda oo iyana kula hadlaya matalan qof aan burco hor u aqaanin hadduu habeen madow soo galo burco soo galo oo masaajidka soo galo is yidhaahdo tuko xaggee buu ujeedsanayaa jihadii dee meeday halkana ayuu la hadlaysaa ixraamka la hadlaya wuxuu leeyahay waa tan qibladii halkaasi ujeedsanaya marka marka kaasi waa hadal maaha soo ma masaajidka waa galay masaajidka wuu la hadlay wuxuu yihi wataa qiblada iyo halkaa marka kaasi waa hadal oo waxaa la yihahdaa nusub waxaa dhulka laga taagay calaamadaha ah ishaarada ah fallaadha ah xagga u leexa xagga ka leexa ah waa nusub waxaa kaloo alla ma afaada wax alla wixii wax ku faa'iideeyaba kalaam weeyaan xaggii luqada fuqahada laftoodu kalaam bay leeyihiin manaadiqada laftoodu kalaam bay leeyihiin lafdigan kalaam la leeyahayna carabiga kalaam iyo kilaam iyo kulaam saddexdaba waa loo xarakeeyaa oo haddii kulaam la yidhaahdo waa dhulka adag alardu salba dhulka adag baa kulaam la yidhahdaa haddii kilaam la yidhaahdana waa jamcu kalmin kalmin kalmin kalmina waa dhaawaca jiraaxada maaragtay nabarka kugu dhaca waa kalmin la yidhahdaa marka haddii la jamciyana kilaam baa la odhanaya kilaam iyadoo culimada qaarba ay leeyihiin lafdigan laftiisa kalaamka ah waxaa laga soo qaatay min alkalmi dhaawaca waayo hadalka marka lagu yidhaahdo hadalka qofka wuu tacfiiriyaa haddii hadalka imika lagu yidhaahdo soo xanaaqi mayse soo cadhooni mayse in dhiig kugu kacaaba laga yaabaa yaa waa yaa wa miyuu wax kugu dhuftay qofka may uu kula hadlay un ee hadalkii baa dhaawac oo kale ah jiraaxaat lisaani jiraaxaatu silaaxi lahaa iltihaamu sida shaacirka uu yidhi jiraaxaatu silaax dhaawaca hubku kuu geysto lahaa iltihaamu way bogsataa walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu walaa yaltaamu ma bogsado maa jaraxa lisaanu waxa carabku dhaawaco almuhim laakiin waxay hadda culimada ku kasaaraan kulaam waa dhulka adag kilaamna waa dhaawacyada kalaamna waa hadalkan la isku fahmo marka wuxuu yidhi ina alkalaama hadalku cindanaa ay macaashira nuxaat annagu haddaan naxwooleyda nahay sida ibnu maalig uu yidhi kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqib cimridina uu yidhi kalaamuhum isagoo nuxaayooda sheegaya kalaamku agtayadaa faltastamic iska dhegayso waxaa weeyaan lafdun weeyaan lafdi lafdigu xagga luqada waxaa weeyaan waa alramyu watarxu wax la tuuro weeyaan iyo watarku wax laga tago akaltu tamrata timirtii baan cunay waa lafadtu annawata waxaan iska tuuray laf timireediina waan tuuray walafadat daabatu alxashiisha yani daabadii waxay ka tagtay cawskiiba ay cunaysay ka tagtay oo manaa idaa tarakathaa markay ka tagto marka atarku wadarxu waramlu ayaa la yidhahdaa lafdi cashiyata ma lii xiilat gayra anani bilafdi alxasaa walkhati fi lardi muulacu siduu shaacirkii u yidhi ani galab anigoo isagoo iska fekeraya buu sheegaya wuxuu leeyahay waxaan muulac ku ahay oo lay jeclaysiiyey bilafdi alxasaa inaan qururuxa tuurayo fekerayo qururuxun baan saa u tuuraya walkhati fi lardi dhulkana waan jeexjeexayay taasaan muulac ku ahaa buu leeyahay almuhim luqadda carbeed waa tuurista hadda se maxaa loo jeedaa lafdiga waxaa loo jeedaa asawt almushtamilu calaa bacdi alxuruuf alhijaa'iya sawt ama dhawaaq ka soo baxa afka afka bini aadanka bushmaha iyo carabka iyo intaa udhexaysa wax ka soo baxay oo cod ah ayaa ayaa la yahdaa lafti asawt weliba ay ku jiraan almushtamilu calaa bacdi xuruuf alhijaayati xuruufta higaaduna qaar ka mid ay ku jiraan marka waxaa baxaya dee wixi aan afka ka soo bixin sawtku dee afka kama soo wada baxo haddii iminka nin albaabka ka sanqariyo ama daaqadda ka sanqariyo isago gaw maqli mayno iyo garaac dee laftina ma aha marka laftiga waxaa la odhanayaa waa wixii ka soo baxa carabka iyo daamanka dayib laftigaa shardi kalu leeyahay lafti markuu afkii qofkii bini aadamka ka soo baxo murakabun waa inuu yahay haddana mid laba iyo wax ka badan ka kooban murakabun mid la iskuriyey ay maa tarakaba min kelimatayni fa akara laba kelimadoodii wax ka badan wixii ka kooban weeyaan ee lafdigii mufrad waa inaanu ahayn tarkiibkii marka la helana mufiidun waa inuu yahay tarkiibkaas waa inuu yahay mufiidun mid faa'iide leh oo waxaa jira laba kelimadoodoo haddii laysu laysku daro waxbay ku faa'iidanayaan haddii lagu idhaahdo qaama zaydun zayd baa kacay ama zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay waxbaad faa'iide waxbaad faa'iide macnaha wax kale inaad sii weydiisa mooyaane hadda waa yani waa kugu filantaha intaas laakiin waxaa jira tarkiib kelimaad fara badan oo haddii aad ku hadasho oo in qaama zaydun wa fataxa albaaba haddii zayd kaco oo albaabka furo weli waxba maad faa'idin marka tarkiibkii baa wuxuu qaybsamaa ama murakabkii mid faa'iide leh iyo mid aan faa'iide lahayn waxaa la saarayaa tarkiibkii aan faa'iide lahayn ayaa la saarayaa haddaba wuxuu ku yidhi mafiidkaasoo weliba qad wudica la dejiyey wudicana laba macnay leedahay oo laba macnaa lagu fasiray wudica horta wadciga asalka waa wax la dhigay waxaa la yidhahdaa alwilaadatu walisqaadu wadacat ilmar'atu waladaha gabadhii way umushay weeyaan wa tadacu way way dhigaysaa kullu daati xamlin mid kastoo uur lahayd qof dumar oo kastoo uur lahaydba waxay dhigaysaa ama xataa xayawaanadii xamlahaa uurkeedii ayay umulaysaa marka qiyaamaha saacadda qiyama markay dhacdo naag kasta oo ama wax kasta oo ilmaysaday oo uur lahaa oo dhidigi ilmihii isagoo aan sugeyn ayuu ilmihiiba ka soo dhacaya waa socdaa ilmihiina waa ka dhacayba waa hawlka iyo dhibaatada taagan in xataa ilmihi ka soo dhacay ma ogaba marka wadciga waxaa la yahdaa alwilaadatu iyo walisqaado wadactu canka dayna hadduu qofku idhaahdo deyntii baan kaa riday weeyaan macnaha diinti deyntii aan kugu laha waan kaa daayay laakiin hadda maxaa loo jeedaa laba macnaa lagu fasiray qaad wadica waa la dejiyey oo waxa weeyaan jaclu lafdi daliilan calaa macnan lafdiga in laga dhigo mid ku tusinaya macne oo macnaha luqa carbeed inay tahay weeyaan waxaa lagu hadlayaa ee kalaamkan naxwahan loo dejiyey waa luqa carbeed macnaha ujeedada weeyaan waxaa baxaya kalaamu soomaal kalaamka soomaalida iyo ka turkiga iyo ka faransiiska iyo ka ingiriiska iyo kii xabashida kullu waxaas oo dhan ba laysa bikalaamin kalaam maaha waayo qad wadica wadcigan baa yahay bilwadci alcarabiy carab baa lagu dejiyo luqa carbeed baa lagu hadlayaa markaas ayuu kalaam yahay qolala kana waxay idhahdeen qad wadica bay idhahdeen loo loo qastiyey waxay idhaahdeen qad wadica wixii la dejiyey macnaha loo qastiyey oo bil qasti bay ku fasireenoo markaa iyaguna waxay saarayaan hadalkii aan loo qasdiyin sidii ninkii iska hurday ma garanaysaa ee hadrayey ama waalaaya ee iska dhurmayey ama sahwisanaa ee isagoo isle faatixada akri oo taagan bu atixiyaadkii akri kaasi kalaam maaha waayo ilaa wuxuu akriyayo garan maayo waxbuu iska akriyaya aduu garanayo wuxuu akriyayo mafaatixadu waxaa leeyahy atixiyaadku taagnaanta ku akrin lahaa marka kaa laftiisu waa saahi iyo waxa weeyaan almajnuun iyo qofkii iska ilowsanaa kuwaa hadalkooda ayuu saaraya marka waxaynuna dooranaynaa inuu yahay qad wadica macnaha luqa carbeed lagu lagu lagu dejiyey marka afartaa rugni ayuu yeeshay waska soo koobkoobeynaa lafti waa inuu yahay macnaha dhawaaq iyo sawd ka soo baxay afka murakabun waa inuu yahay mid laysa saaray laba kelmadood iyo wax ka badan mufiidun waa inuu yahay mid wax faa'iideynaya faa'iidatan taamatan yaxsunu asukuutu calayha min almutakalim oo qofka mutakalimka ahi ku aamusi karo wa qiila waxaa la yidhi min asaamic ama ka dhegaysanayaaba ku aamusi karo adigu faa'iido dhamaystiran waa inuu faa'idanaya ee lafdigaasoo qad wadica la dejiyey ama mufiidkaasoo qad wadica la dejiyey intaas waxa uu ku tacriifiyey kalaamkii aqsaamuhu alatii calayha yubnaa ismun wa ficlun uma xarfu macnan aqsaamuhu qaybihiisa allatii aqsaamtaasoo yubnaa lagu dhiso calayha korkeeda aqsaamta uu hadalku ku dhisan yahay ee ka kooban yahay waa saddex ismun waa magac wa ficlun iyo ficil uma xarfu macnan iyo xaraf macna faa'iideeya saddexdaasuu ka kooban yahay marka hoos loo sii kala galo waliba aqsaam waxay u tahay kelimadda kelimadda aqsaam u tahay kalaamka uma ahee aqsaamuhu ee aqsaamulkalaam kalaamka aqsaamtiisa allatii aqsaamtaasoo yubnaa lagu dhiso calayha korkeeda aqsaamta korkeeda lagu dhiso hadalka aqsaamtaasi ismun waa magac ismigu waa maa dalla calaa musaman wixii magac le wixii kutusa weeyaan magacuna daato ama macne labada midunbuu kutusaa xaggan kalena waa insha allah waa kelimatun dallat calaa macnan walam taqtarin biaxad اlasminati ahalaaثati waa kelimad ina tusisa macnoo iskeeda inoo tusisa macno aan wax kale ubaahnayn isla markaana waktina aan la xidhiidhsan waktiyada saddexdaa mid tegey iyo mid soo socda iyo mid hadda jooga aanu jus ka ahayn macnaheeda ka ahayn midna waxa weeyaan waa ficlu waa ficil iyaduna waa kelimatun dalad calaa macna fii nafsiha wakhtaranat biaxid alasminati ahalaaثati kelimad macna ina tusinaysa weeyaan sida kharaja oo kale wuu baxa marka lagu dhawaaqo macnahaynu ka fahmaynaa macnaheedana waxaa qayb ka ah zamanka wakhtaranat biaxad alasminati ahalaaثati saddexdii waqti kii tegey iyo kii joogay mudaaric ahaa iyo ayaa juska ah iyo kii soo socday midun baa saddexda midun baa isuma yimaadaan midun baa ka ah juska ah oo wakhtaranat biaxad alasminati ahalaaثati uma xarfu macnan xarfu macne ka kale waa xarafoo xarafku macnihiisa inama tuso waxa weeyaan ma kelimatun dalad calaa macna fii kayriha macno yar bay leedahay laakiin macnaha yar oo xarafku leeyahay marka cid kale lagu daro damiimo kale lagu daro ayuu ayuu macna faa'ideynaya sida min iyo fi oo kale weeyaan ismiguna waa sida masjid iyo beyt iyo iyo khaalid oo kale weeyaan ismigu ficilkuna waa sida ukhruj bax kharaja waa baxay yakhruju wuu baxayaa ukhruj bax waa saas oo kale marka saddexdaa qaybood baaba kelmad kasta oo carabi ahoo meel taallaa ay ka kooban tahayba weeyaan aqsaamuhu qaybayaalkiisa allatii taasoo calayhaa yubna ismin weeye wa ficlin weeye uma xarfu macna weeye in sha allahu tacaala waxaan samayn doonaa nadmiga horta waxaan jecelahay in lasoo qaybo wax yaroo aan ka badnayn boqol iyo boqol iyo konton baan umalaynaya aada uma tirini waxaan umalayaa boqol iyo konton inuu yahay boqol iyo kontonkaa bayd ma waxay la tahay wax badan mayt markaa bal waxaynu dooneynaa insha allah inaynu toban toban u akrino ama wax dheeraysiino hadda saa kaska muqadimay ahayd maanta toban bayd haddaynu akrino boqol iyo konton min toban waa imisa shan iyo toban cashir ku dhamaanaya haddii kale waa ka badinaynaa haddii uu inagoo ujeedadeena badani ay tahay ila ragga badankiisa ajrumiya waa soo dhigteen kaa soo dhigtay ajrumiye ujeedadoodu maaha in hadda ajrumiye loo dhigayo waxa weya inayna xifdiyaan ajrumiye kor ka qabtaan oo laga dhegaysto insha allah kii aan hor usoo dhigin ajrumiyahana hadda kuma baran karo naxwihii marka ajrumiye hadda kuma baran karo lakin muxuu baran karaa inuu xifdiyo isaguna hadhow isagoo xifdisan ayuu ajrumiyahan kale ee nasriga a dhiganaya dabeedna way usahlanaanaysa dabadeed wixii jaa-ise a ilaahay awood inoo siiyana waynu ku bixin doonaa marka muhiimadda weyn ee aynu dooranay nadmigan waa in la xifdiyo nadmigaa la xifdiyo sidaa sheekuba u doortay ee uu yihi liman araada xifdahu casura caleyh an yaxfada maa qad nusira ayaan ugu talagalay ninkii xifdigii ajrumiyuhu ku adkaaday inuu nadmigan ku xifdiyo ayaan ugu talagalay sidaas oo kale inaguna aynu ku talagalaayo insha allahu tacaala waa inaynu soo xifdinaa sala allahuma calaa nabiyina maxamedi waaalihi wasaxbihi wasalam